halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna maanta oo sabti ah toddobiyo tobanka agost labada kun iyo sagaaliyo tobanka oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah cabdiraxmaan maxamed xaaji qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah in ku dhow laba boqol iyo konton qoys oo isugu jira xoolodhaqato iyo dad deganaa tuulada xadhaadhan ee ku dhow degmada buuhoodle oo biyola'aan uga guuray deegaankoodii maamulka deegaanka garacad ee gobolka mudug oo bulshada ku dhow xeebta iyo kalluumaysatada ka wacyigelinaya dhibaato ka dhalan karta badda oo kacsanaani ka jirto wararka qiimaha xoolaha barnaamijka tacab ee arrimaha beeraha barnaamijka dhaqasho ee arrimaha xoolaha aynu uga hadalno iyo warbixinno kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan marka horese wararka arrimaha bini'aadanimada ee maanta iyo fardowse sheekh cabdiraxmaan
mahadsanid cabdiraxmaan maamulka magaalo xibeedka garcad ee gobolka mudug ayaa dadka degsimooyinka ku leh meelaha ku dhow xeebta iyo kuwa kalluumaysatada ah ee qalabkoodu yaallo aagga badda waxay ku wacyigelinayaan inay ka fogaadaan ama ay ka feejignaadaan khataraha ka imaan kara kacsanaanta badda kulanno arrintaasi ku wajahan oo bulshada loogu digayo ayaa jimcihii ka dhacay garcad khamiistii dhulgariir cabirkiisu yahay afar dhibic lix ayaa laga dareemay meel badda ah oo boqol iyo lixdan kilomitir dhinaca galbeed ka jirta deegaanka bareeda oo dhaca cirifka bari ee soomaaliya waa markii labaad oo bil gudaheed dhulguriirkaasi uu ku dhufto xeebaha soomaaliya kacsanaanta iyo mawjadaha badda ayaa khasaare hantiyadeed ka geystay meelo kamid a xeebaha soomaaliya sida degmada caluulaha teeriyo bishii hore wasaaradda kalluumeysiga puntland ayaa sheegtay in arrintaani ay la xiriirto isbeddelka cimilada mar kale waxaa saraakiisha caafimaadka ay jimcihii xaqiijiyeen labadii kiis ee ugu horreeyey ee cudurka ebola oo lagu arkay deegaanka koonfurta kiifu ee dalka kongo haweeney iyo cunugeeda ayaa laga helay caabuqa cudurkani waa kiisas kale oo bilow u ah dagaalka lagula jiro cudurka koonfurta kiifu ayaa afar boqol iyo soddon meel u jirta halkii uu markii hore ka dilaacay cudurkan ebola waxauu jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ku dilay ugu yaraan kun iyo sagaal boqol oo qof sanadkii lasoo dhaafay colaadaha iyo dagaalada maleeshooyinka ee iska caabintu deegaanku weheliso ayaa gacan weyn ka geysatay fiditaanka cudurka ee dalkaasi kiisaskii ugu dambeeyey waxay muujinayaan dhibaatada ay ka jirto xakameynta cudurka dilaacay ee ebola kaas oo kusii fidaya bariga kongo inkasta oo la geeyey tallaal aada waxtar u leh xarumaha lagu daweeyo ebola waxaa si dabajoog ah u weerara maleeshiyaad hubaysan islamarkaana ka kala ceeriya dadka deegaanka taasoo caqabad ku noqotay sidii loo xakameyn lahaa cudurka faafaya ee bariga ay colaaduhu ka dilaaceen ugu dambeyntiina hay-adda yunisef ayaa ka walaacsan rajada jiil dhan oo kamid a dadka rohingaha ah ee halganka maalinlaha ugu jira degsimooyinka xirada qaxootiga ugu weyn adduunka ee bangaladesh halkaas oo ay laba sano ka hor kusoo qaxeen dadka rohingaha ah kadib markii ay kasoo carareen cadaadisyo ay dowladdu horseeday iyo rabshado ka dhacay maynmaar caruurta rohingaha iyo dhalinyarada hadda ku nool xeryaha qaxootiga bangaladesh badbaado keliya kuma filna sida ay sheegtay jimcihii madaxa hay-adda badbaadada caruurta qaramada midoobey ee unisef henrieta vo waxay xustay muhiimadda ah in la siiyo waxbarasho tayo leh iyo horumarin xirfadood oo ay u baahan yihiin si ay u helaan ayey tiri damaanad rasmi ah oo ku aadan mustaqbalkooda agaasiimafoo waxa ay dalbatay in la helo maalgelin deg deg ah si wax looga qabto waxbarashada iyo aqoonta xirfadaha dadkaasi haweenka waaweyn iyo gabdhaha ayaa la kulma dhibaateen iyo xadgudubyo gaar ahaan habeenkii sida ay sheegtay yunisef iyadoo intaasi ku dartay in mid kamida ujeedooyinka hay-adda ay ka leedahay waxbarashada dadkaasi ay tahay in dhallinyarada la siiyo xirfado ay uga baahan yihiin inay kaga hortagaan khataraha badan oo ay ku jirto guurka deg dega ah ee gabdhaha warkan aad ka dhegaysanayseen raadiyaha arrimaha biniaadanimo ee ergo intaas ayuu inooga egyahay warkan iyo warbixinno kale waxaad dib uga dhagaysan kartaan boggeena internetka ee radio ergo o r g markanna waa cabdiraxmaan maxamed xaaji iyo qaybaha kale ee idaacaddeenna maanta way mahadsan tahay fardowso oo wararkeenna maanta halkan inooga soo jeedinaysay goordhow waxaynu guda geli doonaa qeybaha kala duwan ee idaacaddeenna
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
aan ku bilaabay in ku dhow laba boqol iyo konton qoys oo isugu jira xoola dhaqato iyo dad deganaa tuulada xadharan oo ka tirsan degmada buuhoodle ee gobolka togdheer ayaa la sheegayaa in ay biyola'aan darteed uga guureen deegaankoodii dadkaasi waxaa saamayn ku yeeshay baraagihii biyaha ee roobka oo guray iyo weliba ceelkii dadka deegaanku ay ku tiirsanaayeen oo in ku dhow muddo sannad ah aan shaqaynayn warbixintan waxaa magaalada burco inooga soo diray waryaheena sidiiq yuusuf khalaf qiimaha lagu geeyo foostada biyaha tuulada xadhaadhanka ee oo ka tirsan degmada buuhoodle ee gobolka togdheer ayaa gaadhay laba doolar ilaa iyo bishii luuliyo markii ay gureen baraagihii uu roobku biyuhu geliyey dayrtii hore deegaankan iyo kuwa ku dhowdhow waxaa seejiyey roobabkii guga waxaana muddo sannad ah ka jabnaa ceelka riigga ah oo ay deegaano badan ku tiirsanaayeen oo la sameeyey afar sano ka hor in ka badan laba boqol oo qoys oo xoolo dhaqato ah oo ceelkan iyo baraagahan tuulada ka cabbi jiray ayaa u hayaamay meelo naqle oo ay biyo ka heli karaan waxaana ilaa iyo bishii hore iyana bilaabmay in ay gudaha tuulada ka barakacaan dad lagu qiyaasay konton qoys kuwaas oo iibsan kari waayey biyihii baraagaha deegaanada ugu dhowdhow ee biyaha laga heli karo ee ay dadku u hayaameen ayaa kale ah tuulooyinka sool joogto meegaagle iyo qararo oo baraago iyo ceela leh sacdo xasan samatar waad hooyo toban carruur ah waxay tuulada ku haysataa lix neef oo adhay ah iyo saddex sac laakiin nolosha qoyskeedu waxa uu ku tiirsanaa maqaayad yar oo shaaha lagu iibiyo oo ka xidhantay waxay raadiyo ergow sheegtay in ay nafteeda kala soo carartay tuulada markii ay goyn kari weyday biyihii ay ku karin jirtay cuntada iyo shaaha maqaayadda isla markaasna dadkii miyiga ka iman jiray ee tuulada wax ka iibsan jiray ay meelo kale uga guureen sool joogtaan ini sool joogto maxay ahayd sool waxaan kala kulmay buuxadiyaro waan ka helay dee sidii maaragtay aan dhunkayga uga cabi jiray aan ugu noolaana kamaan helin oo iyadaba ma biyo badan ma laha waa ceel iska biyo yar oo dadka deegaankana u kusoo dartay dadkii waa kusoo hayaamay maalintan hubeelka sida cunnada reerka waxaan uga keenaya hubeelka habeenkii sidoo kale casada waan uga soo saarayay saddexda wakti dee dadkaas lagu soo cuno ama odag meelaha kasoo xoojiyo dee ama kuul ha noqdo ama baraaga ka shaqeeyo maxay ahayd soy dee adigu maalmeedkayga anaga carruurta u ordi jiray shan ka mid a carruurteeda ayaa ka mid ahaa ardaydii iskuulka xadhaadhanka weli xidhan kuwaas oo aan hadda waxba ka baran halka ay joogaan saado waxay sheegtay in labaatan qoys oo ay garanayso in ay u wada barakaceen tuulada sool joogto si ay biyo u helaan oo keliya halkan saado iyo carruurteedu nolol wanaagsan iyo hoy kuma haystaan waxa ay dulsaar ku yihiin qoysas kale oo eheladeeda ah ma qabato shaqadii maqaayadda waxay raadiyo ergo u sheegtay sida ay qoyskeedu u nool yihiin raashinka carruurta waxaan uga helaa odaygu maruu meelaha ordo iyo meelaha u carro kuliya wax kasoo shaqeeyo iyo mar gacalku icaawiyo raashinka naloo qaadiyo mar badeesiin waxaa ii qorshaysan inaan noqdo hooy halkan kuma haysto biyahan saqana kuma haysto meeshayda baradaydii iyo bayskayga bariiskayga kala soo baxayay baan rabaa halkan maxaayatay muharadna waan ka waayey shaqana male meeshaydii layga yaqaana aan ku noolaaye maxaayatay
ceelka jabay ee tuulada xadhaadhanka oo ilaa soddon kilomitir dhinaca galbeed ka xigta degmada buuhoodle waxaa si joogto ah ugu tiirsanaa ilaa laba boqol oo qoys oo xoolo dhaqato ah waxaana maalin walba ka cabi jiray kun neef oo geel ah iyo ilaa iyo shan boqol oo lo ah sida uu sheegay mukhtaar yuusuf jibriil maamulaha ceelka jaban ee tuulada xadhaadhanka bamka biyaha ka soo dallaaca ceelka oo qiimihiisa lagu qiyaasay afar kun oo dollar ayaa ah cilladda ugu weyn ee riigani uu xaniban yahay muddo dheer dadka deegaankuna ma hayaan dhaqaale ay ku bixiyaan xildhibaan cabdiraxmaan diiriye carab oo deegaankaas laga soo doorto kana tirsan golaha wakiilada ayaa xukuumadda puntland u jeediyey in ay wax ka qabato dhibaatada ka taagan ceelkaas iyo kan degmada buuhoodle oo ay xoolodhaqato badani ku tiirsanaayeen isna fadhiya muddo laba bilood ah maamulaha riiga mudane mukhtaar yuusuf jibriil wuxuu raadiyo ergo uga warramay sida dadka tuulada weli jooga ay biyaha ku helaan
in dal maxaardiisyo loo socdo kaybalkiisyo loo socda ugu baahan yahay iyo baanal inkaas ugu baahan yahay anakuma hayaan تبدله تبدله ما في حمد صار في حمد قلت لا والله لا وحنا هذا كنت بصوم مهني صوم وحاشا واحد يربع ولا ما كنت ألفو ولا هو ميش وحال الله صوت أخبار نشوف إلا قلنا كل واحد يقول أنا لم يلعب بطوع الله يلعب الله صوت أخبار غالب مو بطوع صوت أخبار إلا وكان مقارنة كتير غالب بسلا بديها نلعب وبيهم وبيهم وصول عن نظام الصوت على الأول نجي الله يخلق ألفو وفقد يعني biyaha lagu abaaha waa biyo baalukeena labadaba baraadin laba waxa qalan marma dulalka qaarna biyaha ka sogaalan xareera
samiire axmed cagaweyne oo ah hooyada shan caruura waxay ka mid tahay dadka weli ku nool tuulada waxay raadiyo ergo u sheegtay in muddo bil ah ay ku noolayd biyo amaah ah iyada oo qoysaska dariskeeda ah oo baraaga leh ka qaadata afartan litir oo biyo ah waxaana hanaanka qardo qaadashada biyahani ay tahay in markii ay awooddo ay baraagta dib ugu soo celiso biyaha ay isticmaashay oo dhan waxay biyahan u isticmaashaa cabitaanka carruurta weysada iyo karinta raashinka ay isna ka qaadato dukaan in ka badan laba boqol oo dollar oo dayn ah ku leh waxay weli tuulada ku dhaqataa saddex iyo toban neef oo adhi ah iyo hal weyl ah oo ay awoodi weyday meel ay uga hayaanto biyaha waanu amaahanay waxaanu xilliga ilaahay subxaana watacaala biyana soo geliyo ee aanu helno baanu sii bixinayna idinkana aan idinla siicawna dadka isku noolka baanu de qofku shuban karaya dhaqaalo dibadda iyo wax ku qabaya wadan u dirsaday biyo qaali ah yaanu biyaha amaahda ka sii cabnaa waxaan ku noolaa bil baan imika ku noolaa biyaha amaahda ah waxay gaadhayaan dee dhowr iyo toban foosani waxa weeye bishii maalintii waxaan kasoo qaataa lama daraan barkada biyaha aanu kaga noolnahay dee iyaal yaryar baa ii jooga waxaa ii jooga riyo iyo weylo dee marka maalintii daraankaana anaga cabno daraankaana weylaha iyo riyaha iyo baanu kala siisiyaa walaal labada daraan baa ku noolahay bal saddan cisho laba daraan waad ku dhufan kartaa intay yihiin odayga qoyska samiira wuxuu geel u hayaamiyey hawd roob leh oo ka durugsan tuulada waxay raadiyo ergo u sheegtay in sababta ay deynta ugu nooshahay ay tahay iyada oo aan helaynin il dhaqaale islamarkaasna ay ka xidhan tahay maqaayad yar oo ay ku lahayd tuulada sidiiq yuusuf khalab raadiyo ergo magaalada burco wuu mahadsan yahay sidiiqo warbixintaasi magaalada burco inooga soo diray qaybaha kala duwan ee idaacaddeenna ayaynu ku guda jirnaa welina waxaad maqlaysaan redio ergo haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinnada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiinna aad doonaysaan inaad ka warbixisaan waxaad talooyinkiinna iyo su-aalihiinna noogu reebi kartaan lambarka gaaban ee laba kun labayo toban oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaasha nooga soo wici karaan
dhegayste waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa k e l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida minneabolis ee gobolka minnesota saacaddu marka ay tahay labayo tobanka iyo toddobada fiidnimo xilliga minneabolis
dhegaystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa idaacaddeenna maanta iminkana aynu eegno wararka qiimaha xoolaha iyo isbeddelada ka jiray toddobaadkan aan ku bilaabe magaalada burco qiimo sare ayaa lagu kala iibsanayey adhiga daabaxa ah toddobaadkan lix boqol iyo konton kun oo shilinka somalilan ah ayaa heerka koowaad ee adhiga daabaxa ah lagu kala iibsaday seyladaha magaalada burco toddobaadkan geela heerka koowaad waxaa la kala siistay toddoba boqol iyo konton dollar waa geela ee qaliinka ah ee wararka aan helayno waxa ay sheegayaan in toddobaadkan sayladda magaalada burco aan lagu kala iibsan wax ahmina maadaama ee xilligii carafada ee la dhaafay islamarkaasna xoolihii dhoofi lahaa ee dibadda aadi lahaaba mar hore la qaaday dhinaca magaalada kismaayo haddii aynu eegno qiimaha ayaa aada kor ugu kacay ee toddobaadkan ee ariga dhoofka ah waxaa toddobaadkan lagu kala iibsanayey ee saddex milyan iyo shan boqol oo kun oo shilin waa qiimo aada u sarreeya marka loo eego ee sayladaha magaaladaasi iyo arigu intii uu ka joogi jiray waa ariga dhoofka ah ee markii hore ee qaliinka waxaa la kala siisanayay waa ariga qaliinka ah ee laba milyan oo shilin geela dhoofka ah heerka koowaad waxaa lagula kala wareegayay afar iyo labaatan milyan geela qalinka ah heerka koowaadna waxaa lagula kala wareegayay labiiyo labaatan milyan geela qaalmaha ah ee dhaqaalka loo kala iibsado iyagu waxay ahaayeen afar iyo toban milyan oo shilin hasha dhalaysaase waxay sayladaha magaalada kismaayo ka joogtaa saddex iyo labaatan milyan oo shilin magaalada guriceel ariga dhoofka ah heerka koowaad waxaa toddobaadkan lagula kala wareegayey toddobaatan doolar daabaxana waxaa la kala siisanayey konton doolar isbeddel ayaa suuqa ka jiray maalmihii ciidda kadib geela dhoofka ah lix boqol iyo konton doolar ayaa lagula kala wareegayey halka geela dhaqaalka ahna sayladaha magaalada gurceel lagu kala iibsanayey kun iyo boqol iyo lixdan doolar geela qalinkaase waxa uu magaalada gurceel ka joogay toddobaadkan toddoba boqol oo doolar wararka qiimaha xoolaha ee sayladaha ay toddobaadkan inaga soo gaareenna intaas ayaynu ku ekeenaynaa dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka ergo ee maanta sidaad wararkeennaba ee ku maqlayseen maamulka deegaanka garacad ee xeebta gobolka mudug ku yaala ayaa bulshada deegaankaasi iyo weliba kalluumaysatada waxa uu bilaabay inuu ka wacyigeliyo dhibaato ka dhalan karta badda oo kacsanaan xoog lihi ay baryaha kan ka jirto waxaa xusid mudan in khamiistii toddobaadkii hore meel boqol iyo lixdan kilomitir ee dhinaca waqooyi galbeed oo badda ah ka xigta magaalada bareeda ee cirifka bari ee soomaaliya laga dareemay dhuulgariir cabirkiisu yahay afar dhibic lix haddaba waxaan arrimahaasi ka wareysanay ee guddoomiyaha deegaanka garacad ee gobolka mudug maxamuud cabdulle ugu horeynna waxaan weydiiyey waxa ay dadka ka wacyigelinayaan shaqada way xiran tahay wax kalluumaysiya iyo wax dhaqdhaqaaq qaba jiraan aad iyo aad bay ukacsan tahay idaacadahana waan kala soconay in maratay bareeda iyo meelahaas ay wax ka dhaceen bad baan ku naallaa mar haddii maratay bad soomaaliya wax ka dhaceen waxaad firan ka dhaha adiguna maratay khatartu wey maratay iyo dabaylo siyaadan ay jiraan marka sidaa la hadligeed waa dadka waxaan manaha inaan u dignaa rabnaa waana u dignay hadda wau sheegnay waa tahay inaan idaa ka feejignaada khatarta ka imaan karta badda waa tahay su-aal baan rabaa inaan halka kaa weydiiyo bal waxaad inoo sheegtaa habka aad dadka u wacyigelinayseen iyo waxaad kala hadlayseen dadka waxaan u wacyigelinaynay maadaama ay meelo kamid a badan puntland ay wax ka dhaceen inay maratay aada u feejignaadaan nooc kastoo ay tahay hadday noqoto badda gelitaankeeda hadday noqoto inay mushkilan irtaacdo oo kale oo halkaan hadda dadka khatarteeda way yaqaanina marbaa waxaa ka dhacay marbaa waxaa ka dhacay tsunamigii labada kun iyo
afartii
labada kun iyo afarti ha labada kun iyo afarti dadka waxaan usheegayna maya khatarta noocaas sida sidii in laga digtoonaado noocas ay tahay ama gelitaanka badda ha noqoto oo aan badii la gelin inta maaragtay ay dabayshii maarata sidaan ukacsan tahay ama layska jiro oo mararka qaarkood xataa marar dabayskii adaa la dareemo oo kale laftigeeda dad waardiya loo diro oo maaragtay reebti taga oo la socda xaaladda oo soo diga haddii maarata laftigeeda ay dareemaan oo kale siyaal noocaasa laha dadka loo digtoonaado oo aan maaragtay goormaad bilowdeen maxaad se adeegsanayseen waxaan adeegsanaynay waxaan dambayna waxaan adeegsanaynay dadka maarata inaan mushiro ugu qabanno aan idhaahno khataraha noocaasa jira jira maaragtay inaan siyaalo gaara maarata dadka mas-uuliyiinta odayaasha oo kale iyo maarata hooyooyinka oo kale iyo inaan idhaahno ilmaha ilaaliya badda yay aadin kuwa ragga dadka badleyda inaan idhaahno badda waa ujeedaan dabaysiyaadaana way jidaa meelo kamida puntlandna waxbaa ka dhacay marka sidaa laa ilaaliya maarata inaan idaano baan baan ku waajibayna dadka aada xoogga saarayseen oo wacyigelintiina inta badan aada la beegsanaysaani ma dadka magaalada garacad gudaheeda joogaba mise dabcan kuwan tuulooyinku xataa waa ay ku jiraan maya waa waa meel kasta oo ka gaarayo waa waa la hadlaynay meelaha tuulooyinka maarata noo dhow dhow iyo aan iska warqabno iyo dhammaan dadka hore waa la xiriirina iyo xataa dadka reermiyiga reerka degan furyaha u jirin
halista ugu badan dadka wajahaya haddii hadda badda wax kasoo cusboonaadaani waa kuwe walahi halista ugu badan dadka wajahaya waxa weeye dabcan hadda meeshaan hadda aan joogno oo kale xilligii tsunamigii iyo meesha kulub oo yara sagaal kilomitr dhanka waqooyi naga jida labadaba waxaa ka dhacay maaragtay tsunamigii aad baa maaragtay saameyn ugu yeelatay iyo kulub kulub marka markay sidaa dhacday waa laga guuray meeshii la deganaa oo waxaa laga guuray meel cusub oo hor leh oo magaaladiiba waa badiga waa laga fogaayay khatartii ay keentay kulba aad bay ugu dhaweyd marka waxaa loo guuray meel adigu hal kilomitr iyo xoogaa biri laba mil platrum meelahaas ilaa kilomitr sideed mareynaya waa loo guuray tan laakiin lama guurin meeshii baa isbedlaya inkastoo xoogaa ka yar durugsanayd marka meelaha khatarta ugu badan ay ka dhici karaan waa hadda garacad oo kale weeye waxaa kaloo khatartu saameyn kartaa dadka maaragtay badda ka shaqaysta haddii aan maaragtay dabcan guryaha magaalada dhinaca hoose uxiga dhinaca badda uxiga oo kale dadka sembri feejignaa baan idhahnaa oo maaragtay dadka waaweyn odayaasha waxaan idhahnaa feejignaada iska jira mar walba dareenkiina ha taagnaado marka waxisyaala noocaasa walaal meelaha noocaasa ugu khatarta badan meelaha sembri udignana ayaga ahaa inta badan bal ka waran edhinacii dekedda dhisme dekedeed ayaa ka socday garacad arrinta tani wax saameyn ah ma ku yeelatay may cabsi kuma aysheenin sababtoo ah ayagu dayshaani badan hadda markay dhacaysay way si badana ay gelin way joojiyeen shaqadooda banaanka ka wataan meel warshadihii hadda tii shubka iyo tii dhagax shiidaysay iyo meesha dhagaxa waaweyn oo badda la dhiga laga bixinayaa waxay u jiraan laba kilomitr iyo boqol bay u jiraan baan filaya badda iyo laba kilomitr laba kilomitr iyo boqol meelahaasi badda u jiraan meel cabsi ka imaan karta marka meesha hadda ay joogaan waa qalabka ugu rakban yahay maahan waa meesha shubka lagu diyaariyo meesha warshada faratoyada la yidhahdo oo miiska samaysa ay ku rakban tahay waa meesha qalabka dhagaxa soo saara nooyeed kala duwan oo dhan ay yaalliin marka waa meelahaas uga burugsan shaqadooda markaas waxay ka socotaa inta badan halkaasi ka socotaa weli badda gudaheeda iyo maarta inay dhaadhicin
goormay joojiyeen shaqada khatar ha maye wadadii badda gelisay waa warwadeen oo hadda shaqa ka socotaa oo hadda badda kasii dhow marka weli badda gudaheed ma ay gelin shaqadii beriga ahayd baa maarta markaad eegtid isbeddelka badda ka jira markaad fiirisid ma idiin muuqdaa wax saansaan ah oo cabsi ku abuuri karta bulshada deegaanka wallahi inu maya waqtigeeda hadda oo maaragtay waxyaalahaas halka ka dhacay maahane dabayshii xagaaga caadiga u dhici jirtay baa dhacaysa walow siyaado ay tahay marka wax siyaasaan gaara oo hadda aan aragnana asagana waa siyaado maana dareemin wuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha deegaanka garacad ee gobolka mudug maxamuud axmed cabdulle oo ii warramayey weli waxaad la socotaan radio ergo warbixinno xiisale iyo barnaamijyo ayaa weli inoo soo socda dhegaystayaal sida aan horey idinku sheegayba waxaa idaacaddeenna galabnimo qayb ka ah codadka ay dhegaystayaashu inoo soo duubaan aan ku bilaabaya dhegayste aan soo sheegin halka uu joogo oo bajaajle ah ayaa waxa uu cabasho ka muujinayaa habka ay ula macaamilaan ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo walaac xoog leh ka qabo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ahay nin wada gaaday yaasha yareerka ee loo yaqaano mootobajaada magaceyguna waa cali maxamed sheekh cadow waxaan ka cabanaynaa askarta dowladda soomaaliya oo meel walbaba handadaad iyo qora nagula soo taagan handadaadaas oo ku saabsan laaluush iyo weji la-aan wadanka soomaaliyana dhibaato maayana faa-iida lagama hayo mar walbana in ayna dilaan amba ayna dhacaan aniga hadda laysinkayga waa la dhacay teleefonkaygana waa la dhacay laysinkaaga keena ba lacag laaluusha keenaana magaalada ku dhex maraa intaasaan ka cabanaya radio ergo aada iyo aada aad umaadsantihiin weli codadka dhegaystayaasha ayaa qayb ka ah barnaamijkeenna maanta dhegayste kale oo jooga magaalada kismaayo waa hooyo leh afar carruura waxay dadka soomaaliyeed ee kala hadlaysa xaalad bini-aadannimo oo haysata kadib markii la dilay ninkeeda magaciigu waa muxubo axmed kaynaan oo joogta magaalada kismaayo waxaan ahay gabar soomaaliyeed afar carruura haysato ilmihii aabahoodna laga dilay ay dileen idihii la wada yaqaanay shabaab isoo dhuxlay iska goosanayo ilmaha qutriyoonkooda u raadiyaa bartaa lagu dilay wax aan u hayana ma lahan ummadda soomaaliyeed madaxweyneyaasha dadka mas-uuliyiinta kulley waxaan ka codsanayaa inay arrinteyda wax ay iiga qabtaan ilmahan waxaan siin lahaa iyo hooy fiican ay iigu raadiyaan intii ummad oo islaam ah oo maqalkayga iyo muuqayga taqaanabo saasaan leeyahay radio ergo waan idin salaamay galab wanaagsan oo wacan
saarnaa dadka xoola dhaqatada inay iska ilaaliyaan daawooyinka ay sida qaldan u isticmaalayaan oo ay dhakhaatiirta la soo xidhiidhaan tusaale ahaan waxaa kamid a daawooyinka sida qaldan loo isticmaalo daawo loogu talagalay dhirta oo oo in la in la mariyo xoolaha dushooda maqaarka laga mariyo dhirtaana loogu talagalay waa dhibaato aada u fara badan waxaa kaloo jira daawo loogu talagalay daawo la yidhaahdo ivermectin oo lagu daro maqaarka hoostiisa oo anti parasite ah inay afka ka siiyaan oo oo ama biyaha ugu daraan ama ay afkaba ka siiyaan ayadana waa wax qalada waxaan kale oo kaga dardaarmaya waxa waxaa jirta iyadana daawo dhib ah dhib xoolaha loogu talagala in lagu dhayo oo ay biyaha ugu daraan reermiyigu biyaha xoolodhaqatada biyahii ugu daraan arrintaasuna arrin qalada waaye waa arrin dadka iyo xoolahaba dhibaato ku ah waxaan fariinta qaarka ee aan diri laha waxay tahay marka ninka reer xoolodhaqatada dhaqaatiirtu meel walbay joogaan tuulo walbay joogaan magaalo walbay joogaan marka aad cudur aragto ha ha adigu ha ha daawooyin ha ku karin inaad adigu daaweysee dadka cilmiga la tasho adiga iyo ninka cilmiga lehna isla tashada intaas ayaan dadka xoolodhaqatada ugu dardaarmaya
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel midda loo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
weli idaacadda ergo ee maanta ayaad dhegaysanaysaan iminkana ku soo dhowaada barnaamijka arrimaha beeraha aynu xoogga ku saarno ee tacab waxaa isku soo dubariday oo halkan inooga soo jeedinaya maxamed xasan maxamed
kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeeni tacab toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa beeraleyda khudaarta ee ku nool deegaano ka tirsan degmada jowhar oo sheegaya in cayayaan ay uga hayaameen beerahoodii waxaan kaloo idiin haynaa qaybtii talada khabiirka oo aan ku soo qaadanayno beeraley iyaguna ka cawuday midhaha babayga oo wakhtigoodii aan gaadhin oo daadanaya bal dhibaatada keenta waxa lagu xallin karo aan ku horeyno degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ayaa beeralaydu waxa ay ka cabanayaan cayayaan kaasoo keenay inay qaari kood uga hayaamaan beerahoodii waa tan waryaheenna maryan sheekh cabdi oo warbixintan inoo haysa maxamed cali waa soddon iyo shan sano jir waana xaasile waxa uu khudaar iyo gelley ku beertay laba hegtar oo ku taalla tuulada bannaaney ee ah duleedka magaalada jowhar maxamed ayaa sharxayo dhibaatooyinka uu geystay iyo sida hadda uula tacaalaya cayayaankan halista ku noqday dalagyadii uu beertay waxaan ku dhigtay hal hegtar iyo bar galeey iyo digirta loo yaqaano digir cagaar ama salbako cidba siday u taqaano nus hegtarna waxaan soo gaday yaanyo oo nin meel ku beertay oo tallaal ah oo aan ka soo qaaday waxaa yimid cayayaano cusub oo muddadaan maqnaay bahal la yidhaahdo xajiimoole bahal la yidhahdaa kalantaa jiro oo dadka hadduu korka u gala xataa ku xajiimoonayaan oo ma aragtay dalaga saasoo kaleenta aad u cunaayo marka waxaa dhacday tallaalkii aan tallaalay oon kharash ku soo gaday shan iyo toban doolar lacag gaariisa ku soo gaday markii ugu horreysay way baaba'day haddana mar labaadaan noqday waa keenay ilaa afar jeer aan tallaalay alxamdulilah hadda geedka waa ku yaalaa dhulkii laba bilood iyo baray ii marayaan xilliga aan beeritaanka aan bilaabay ilaa hadda bishan hadday dhammaatay insha allah yaanyadana inay wax dhashaa la rabay galeydana ay soo go'do balse yaanyadii waxaa ku dhacay cudur kaleento oo ilaahay baa yaqaanay annaga aan maara ka weynay markii aan latashi samaynay daawo la yidhaahda new star
sidoo kale beeralayda ayaa sheegay in ay xilliga guga uu yahay mid qabow badan khudaartuna ay u baahan tahay kulayl camir cabdicasiis waxa uu ka mid yahay beeralayda beerta khudaarta ee ku waraabta kanaalka barwaaqo waxa uuna reediyo ergo u sheegay dhibaatooyinkii sida ay halista ugu tahay kaas oo hadda barakac ku ah xerada isnaay biyaasa ee magaalada jowhar waxaan ugu soo biray wax la yidhaaha cuncune oo kala tiibe ah mid xajiimoolo waa xajiimooliya caadiga aha oo dufta madowaa midkii cagaarnaay midkii gungunow ah oo khudaarta wax ka galaya hoos marka bahaladaas hadda nugu soo beeray hadda bahaladaas ayaan dagaalanahay bahalkaas dartiis waxaa waaye saddex shaqa badan oo noo diray bahalkii laba jeer saddex jeer ayaan hadda maraynaa abuurkii iyo iskadabgadoonkii tacabkii aan maraynaa waktigiina hadda waa sii dhammaado qudaarta laga faa'iidi lahaayoo dadaalkii aan wadnay hadda waxay noo taagantahay in waxa aan abuurna qaarkoodna ay maqan yihiin qaarkoodna bahalka ula dagaalamayo ooba qudaar fiican hadda gacanta aan ku dhigan ma bahaynaba sida ugu badan horta qoraas qadar qarashka galay waxaa ugu badan gasacaada la soo gadaayo abuurka eh iyo markii ninka biyaha laga soo diisanayo yariskaasoo lacag la siinaayo midda kale waxaa waaye falitaankii iyo kawaawihii dad shaqaalaha loo waca mar kalena dirsaalaha qudaarta camal iskaalmaystaan laha sida badan ama qarash la dhihi karo lix milyan aa qarash galayso macnaha oo markii la yidhaha dadaal badan la muujiyo lix milyan aa galayso qarash lixdaas milyan waxay ku gashay marka dadaal fara badan oo la muujiyey oo macnaha daawadii iyo suntii buufiskii ahayd abuurkii ilmihii xoogooda dhammaana dadaal meeshaas aan ula keen lix milyan saas hadda ku gashay waxaan leeyahay caruura sumaha hadda qudaarta lagu buufiyo waa un noocay hadda kala tiba hadba midda lagu diro dadka kaaga horreey kugu diraan waayo hadda waxaa u badan shan star new star shan eber shan qudaarta noocaas hadda u badan la isticmaalaa ama bahalkas lagala tacaalaa heer waxay taagan tahay qudaarta tacabkeedaba oo in laga tago oo baariyaheeda necab noogu abuurtay maxaa yeele waxay qofka uu haminaya haddii uu meesha ka waayo qofna uu sii sabraa ogalaa laakiin annaga waxayna geertiisaba inaan meesha haddaba beertiba oo aad ugu qalbi jabno inaan beerta dhan ka tagnaba hadda beerta baaba kasoo tegay warajadeeda beerta hadda waxay taagan tahay inaan meel qaxooti guud oon soo dego kasoo guuro oo meel barakaca hadda aan degno dad badan oo qoysyaal badan oo ilaa shan iyo toban qoys gaaray aan nahay beerta meeshaan ugu soo tagay waxay taagan tahay xoogs ilmi maxaa u raadisaa xoogsay taagan tahay inaan wax xoogsa ilmi aan ku aan ku maareeyo cumar saalax cabdi waa qabiir ku takhasusay maryamo sheekh cabdi erga radio jowhar aad ayay u mahadsan tahay maryan sheekh cabdi iminkana waa qaybtii talooyinka khabiirka beeraley ku nool gobollada dhexe ee waddanka oo beerta babayga ayaa waxa ayna soo weydiiyeen cabashooyin ay sheegayaan in ay ka haysato geedka babayga xilliga uu midhaha saaro ayaa iyaga oo aan qaan gaadhin ay soo daadanayaan haddaba bal dhibaatadan ayaan waxaan weydiinay doctor maxamed xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah sida ay ula tacaali karaan babayga midhaha yar midhaha daadinaya dhowr sababood baa jira babayga sidiisu waa geed labka iyo dhadigaba isku wata oo isku dhafa isagiiba waa waxaan u naqaano labeebka bini aadanka oo kale waa qaybtii dhadig iyo qaybtii labadiiba wuu isku wataa waxaa dhacaysa marka ubaxa qaarkii inaanu faxalkii uuna helin ama qaybtii lab boorkii uga imaan lahay ku dhicilaa inaanay ku filaan ama ku digin sababaha miraha babayga uu u tuuro waa qayb ka mida faxalkana sidaan hore usoo sheegnay waxay ku xiran tahay koriinka geedka koriinkiisay ku xiran tahay iyo nafaqada ciidda uu ka qaadanayo biyaha uu qaadanayo meelba meesha ka nafaqa iyo ciid badan tahay koriinkuu ka fiican yahay faxalka insha allahu in badan buu soo saari markaa wayka waxaa qayb ka qaata markaa faxlintaasi cayaanka dadka waxtara oo ay ka mid tahay shinnida waa intay halkan wax ka qaada geedka kale qaybtiisa kale ku istaagaysa faxlinaysa ama riminaysa si markaa mirtii ay isugu bedesho ubixii uu isugu bedelo ama fiyoorihii isugu bedelo mirtii babayga ahayd oo markaa si fiican usoo baxda waxaa sababi kara cadaadiska oo isku ururo geedka geedkii oo cadaadis biyo la-aan ay haysatay cadaadis nafaqada dhulka ay ku yarta ay haysatay oo cadaadis cayaan ugu darmo markaa ma sii hayn karo waa sida inta badan la yidhaahdo hooyadu haddii aanay nafaqo ku filan hayn ilmahaasi inuu ilmo galeenka kusii jiro sagaalkii bilood ku dhasho waa iska dhibaato badan tahay marka taasina waa meesha iyada ah marka mar walba cadaadisku dhibaato geystaa waxaa kaloo babayga kasoo tuura miraha yareer kasoo tuura sabab kale noqon kara isagana sumahan la buufinayo ay ka mid yihiin kuwan caws dilaha cayaan dilaha geedkii oo sidiisa cadaadis uu haystay markaad sun ka dabageyso kimikaalisku inta badan ama sumahan kiimikada ah dhibaataynka ay u geystaan ayaa badan marka kuwaasi waa kuwaan mar walba ka digayno mar walba ka leexanayno si dadku u badbaado degaanku u badbaado dhartiina ay u badbaado dalagii la beeranayana ay u badbaadaan marka halkaa shimbiraha ku nool cayaankii kaloo wax ku tarayaa ku nool kolka ilaahay la gaarsiiyo oo la helo wasaarado beera oo xoog leh oo tababarkii bixiya oo beeralaygii aqoontii beerta siday u tahay u fahamsiiya dhibaatada sunta sidee loo daweeyaa intay u kala baxdaa hormay dhacaysaa howlahaasoo dhan la qabto marka calalaheeda insha allahu in markaa loo howlgalo wax soo saarka sare u qaadkiisa kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah barnaamijkeennii beeraha ayuuna intaasi ugu dambeeyey anigoo maxamed xasana ayaana idiin soo saaray waxaanan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka ergo ee maanta waxaad inagala socotaan mawjadaha gaaggaaban efemyada baraha bulshada iyo websayte-ka iminkana aynu dib u eegno sheeko aan horey uga samaynay sida ay haweenka ku jira hay-adaha sharci fulinta ee puntland ay wax uga bedeleen dhibaatooyinka ay haweenku ku qabeen cadaalad uhelidda kiisaska ka dhanka ah haweenka iyo caruurta dumarka xeer ilaaliyayaasha ah ee maxkamadaha puntland iyo gabdhaha qareennada ah ee ku lugta leh howlaha garsoorka ayaa sheegaya inay caqabade hayso dumarka dhibanayaasha ah marka ay doonayaan inay dacwad geystaan xarumaha booliska xeer ilaaliyayaashan ayaa shaqadoodu ay tahay inay baaritaano ku sameeyaan kiisaska la xiriira tacdiyada ka dhex dhaca qoysaska iyo kufsiga si kiisaska dumarka la xiriira xal looga gaaro oo cadaalad ay u helaan dhibanayaashu sahro cali xasan oo ka tirsanay toddoba dumar ah oo laba sano ka hor madaxweynaha puntland u magacaabay xeer ilaaliyayaal buuxa ayaa sheegtay in dacwadaha ay baarto deedna ay oogto ee kasoo gaara xarumaha boolisku aysan inta badan dhammaystirnayn sidaas darteedna ay u baahdaan inay sameeyaan baaritaano dheeri ah si kiiska ay gelayso ay ugu hesho xog ku filan caqabada hortaagan in xarumaha booliska laga helo xogo faahfaahsan ayay ku sheegtay inaysan jirin dumar ka shaqeeya qeybta dacwadaha ee booliiska taasi oo keentay in dumarku aysan ragga u sheegin xog ku filan dhibta ay qabto gobolka magaalo kale waxaa jira xafiis u gaara barnaamijkan baa jira xafiiskaasi wuxuu sii leeyahay qayb kamida oo u gaara in dadkaa lagu warayso oo sagrada oo gabadhiina loo sheegin lana maqlayn xogtooda marka marka kiiska dalkii oo dhamaystiran waxaan sameynaa baladii baanu u yeernaa baaris annaga baaris kale sii sameyna yani waraysi kalean la yeelna in aanu ka helno ugu yaraan xog kale oo dheeriya ma jirto watay waxaan sameynaayo kale shaqo kale oo aan ahayn annaga counseling baa u sameynaa yani waxaan gabadhii menshina la-aanta kaa uga bedilan tahay maa fisikal inay dhaawac tahay markaasay koolisaaan baa inaan counseling siino dejino kiiskeedii si degdega si degdega inaanu ugu gudbino maxkamadii sahro oo dacwadaha ka soo oogta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal ayaa sheegtay in arrintani ay ku ogaadeen kiisaska ay baaraan dumarkan xeer ilaalinta ka tirsan ayaa sheegay in shaqadoodu ay wax badan ka bedeshay kalsoonida haweenka dhibanayaasha ah bil walba waxay oogtaa ilaa toban kiis oo isugu jira kufsi iskuday kufsi iyo kiisaska muranka qoyska waxay radio ergo u sheegtay inay kordheen kiisaska noocaas ah ee maxkamadda imaanaya teer iyo markii ay shaqada bilaabeen waxaana arrintaasi ugu wacan bay tiri maadaama gabdhuhu ay heleen dumar kale oo xeerlaalin ah oo wax walba oo kiisaskooda ku saabsan ay si faahfaahsan ugu sheegi karaan sahre ka sokow dumarka iyo dadka nugul ee dacwadaha u gudbiya booliiska ayaa ka cawda sida loo diiwaangeliyo kiisaskooda oo ay sheegeen inay inta badan ku dhex qabsoonto xafiiska dacwadaha ee booliiska oo buuq ah ama ay dad badan oo kale oo aan kiiska khusayni ay ku jiraan taas oo keenta in eedjeediyuhu uusan macluumaad ku filan ka bixin arrinta ay doonayso ama uu doonayo inuu ka garnaqsado taliyaha saldhigga dhexe ee garowe gaashaanle maxamuud muuse bile fardafuul oo aan wax ka weydiiyey qaabka ay u sameeyaan diiwaangelinta kiisaska haweenka ayaa sheegay in dadka soo booqda ay jiraan dhibanayaal dhiiran iyo kuwo aan xog ku filan kiisaska sheegi karin oo saldhigga yimaada wuxuu xaqiijiyey in ciidamada booliska ee saldhigiisa ka howlgalaa ay ku jiraan afar gabdhood oo keliya kuwaas oo aan u tababarnayn diiwaangelinta dembiyada taas beddelkeeda wuxuu sheegay in kiisaska xasaasiga ah ee dumarka la xiriira ay iska xilsaaraan oo qolal gaar ah ay ku waraystaan sembel qofka qofaa indhow ah markuu qofku imaanayo buu cid la kaashtaay wuxuu yidhahdaa niyow haga hawshaa ka marnaayo si c i d da loogu keeno si arrin khasuusiya in laga hadlayo loo ogeysiiyo oobigiiyo dacwaddaa soo gudbiso ummaddiiyo usoo wada jeeda si uusan oobigu u oran oo loo yidhaahdo arrintan goonnaha lagu wareysto qof yidhaahda waxaan ka hadlayno waa arrin ku salaysan ku saabsan marka waxyar goonnima arrinta baan jeclaan lahayn qof aqoon u leh oo arrintaa yidhaahda baa sembir dadku isticmaalaa qof marka aan aqoonna markuu bilaabo ama la weydiiyo ama arrintaa uu gudogolo baanu dhahnaa u kaadi meel goonina geey warbixinta sanadlaha ah ee xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha puntland oo bishii hore laga jeediyey baarlamaanka puntland ayaa lagu sheegay in bulshadu aysan wacyi u lahayn sidii ay xuquuqdooda u raadsan lahaayeen una raaci lahaayeen habraaca cabashooyinka markay la kulmaan ku xadgudub xuquuqdooda iyo xorriyadoodaba warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in haweenka dhibanayaasha ah ee lagu xadgudbo aysan badanaa ku dhiiran inay sheegaan kiisaskooda iyo dhibaatooyinka haysta maadaama ay dumarku ku yaryihiin booliiska saldhigyada iyo kaaliyayaasha maxkamadaha qareen fadxi xirsi cali waxay shantii sane ee u dambeeyey ahayd abuukaate ka shaqeeya kiisaska isugu jira dembiyada culus iyo kuwa madaniga ah bil walba waxay maxkamadda geysaa oo ka qareentaa ilaa labaatan kiis waxay rediyo ergo u sheegtay in xogta dumarka dhibanayaasha ahi ay u sheegaan booliska oo kala dhimanay ay caqabad ku noqoto in lagu guulaysto kiiska markii uu maxkamadda tago run ahaantii dhibaatooyin adag bay keeni kartaayo waxaa laga yaabaa inay eedeysanayaasha ay difaacayaan qareenno markaas qareenada kaa soo horjeedaa waa gaab ay kugu heli karayaan adiga ay kugu weerari karayaan qofkani muxuu xogta ugu bixin waayey obigii markii koobaad uu dacwadiisa ka bilaabay iyo xogta adiga ay ku siiyey maxay tahay differencega marka waa janis lagaaga faa'iideysan karo difaac adagna lagaaga xiran karo marka adigu aa qareen tahay marka inta badan inkastoo adigu aad qareen ahaan aad isdifaacaysid laakiin haddana waa caqabad jirta mar kastaaba saameynteedana leh fadxi waxay tusaale usoo qaadatay kubsi gaalkacyo ka dhacay laba kun toddobiyo toban oo ay shan wiil gabar kula kaceen kaasoo ay maxkamadda garowe ku xukuntay dil toogasho inkastoo markii dambe ay racfaan ka qaateen kiiskaas oo ay qareen u ahayd dhibanaha ayay sheegtay inay uga yimaadeen culaysyo badan xogtii kala dhinnayd ee loo gudbiyey booliiska markii falku dhacay waxaa jirtay inaysan xog dhammaystiran oo weliba xog xagga caafimaadka gabadhii markii wax soo gaareen aysan sheeginin markii aniga aan kiisku isoo gaarayna ay in badan ii sheegto ugu dambeynna aan ku guulaysanay inaan ka dhaadhacsayna garsoorkii laakiin difaac badan iyo caqabado badan aanu kala kulannay xafiiska xeer ilaalinta puntland oo isagu ah madaxa ugu sarreeya ee baarista ayaa xaqiijiyey in macluumaadka la kala qariyo ee kasoo bilowday xafiisyada ob-ga ee booliiska ay curyaamin karaan culayska dembiyada ku geedaaman kiiska xeerlaaliye faadume axmed xasan ayaa sheegtay inay si adag u baaraan dumarka dacwadahoodu soo gaaraan ilaa ay uga sheegaan xogo dheeraad ah oo aysan xataa qoysaskooda ogeyn koosuqaad gabdhaha tacadiyada loo geysto kale say oobiga ugu soo warantay say faamiligada nimanka ugu soo warantay xataa dumarka hoose ugu soo warantay annagu nooguma warramaanin si ka duwan bay kugu warramaysa xog iyagu hayaani mid dheeraad kuu sheegaysaa marka u sheeg dadkii dhalay ama dadkii watay ama oobigii kiiska soo diyaariyey markii ku iyadu aa wareysatay si gaara wareysatay waxay kuu sheegaysaa waxyaalo aada u fog waxay horey ee looga soo riboodgareeyey bay kuu sheegaysaayo waa kalsooni ay gabdhuhu nagu qabaanin
maxaa saaciidaya marka arrintaas in waxyaaba xataa faamilka laftigiisa aysan hore ugu sheegin iyo booliiska aysan hore ugu sheegin inay idinkii idiin sheegto maxaa saaciidaya isleedahay waxaa ugu horeeya waxa weeye meeshaan waxaa le anoo qol noo gaara kiisaska khaaska nooca oo gabdhaha ku dhaca tacdiyada loo geysto qolkayga noo gaara haddana wuxuu sii leeyahay meel gaara usii xiran oo dhalaal unionim ah oo ugu sii xiran oo loogu horeysanayo qofka aan gabadhaa cidina maqlayn waxaa noo yaala armaajooyin aan furayaasha annaga haysano alaabteeda noogu xiran tahay marka qofka markaa qolkaa keligaas lasii geshid haddana aad meesha xarunta gabdha kula joogaan ama meesha gaarka aad lasii geshid haddana aad xogtaa ka qortay aad halkaa ugu safgaraysid gabadha waxay aaminaysaa markaas aad waxyaalaha ay kuu sheegatay aadan faaqidayn xataa meelaha aad wixii loo baahan yahay markaas caddayn kuu noqon kara maahane waxyaalaheeda kale aad xifdinaysid markaas qofkii waa ku dhiiranaya inuu kuu sheegto xeer ilaaliyayaasha gabdhaha ah ee sahro iyo faadumo iyo qareen fadxi xirsi ayaa ku talinaya in la helo gabdho boolis ah iyo kalkaaliyaal ka howlgeli kara goobaha dacwadaha lagu qabto ee saldhigyada booliiska puntland
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan kara weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamka la arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
dhegaystayaal waxaa idaacaddeenna qaybka codadka ay dhegaystayaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan oo dalka ka mid ah dhegayste ka soo hadlaya deegaanka ceelaf weyn ee gobolka sanaag waxa uu sharaxayaa ee saamaynta ka dhalatay ee colaad beeleedka halkaasi muddada dheer ka jirtay iyadoo toddobaadkii hadda lasoo dhaafayna ay dilal kala duwani ka dhaceen gudaha magaalada ceelaf weyn iyo deegaanada ku dhowdhow kuwaas oo dhammaantood ee salka ku hayay ee colaad beeleedka deegaankaasi ka jirta
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu su-aadi warga waa idin salaamo jaamac baa la dhahaa magacayga waan idinkala soo hadlayaa ceerafayn bal maamushkan maxaa ka jira degaankaagaan ka rayi dhiibanayaa ceele fayn iyo gobol sanaag wax allaale wax ka jiraan ma jiraan nabadgelyo ma jirto dagaal afar sano soconayay baa jira beelaa islaynayay waa dad walaalaha waa dad guri ku wada jira waa dad eh- eh- eh- eh- ehela xukuumadda somaliland waxaanu u sheegaynaa oo ina bixi u sheegaynaa haddaan idinla hadlay ceelkan dagaal baa ka socda waxaanu idiin sheegaynaa raadiyo wergo in bahasha cadaalad xumada iyo been la socoshada iyo mas-uuliyad xumada inay xukuumadda somaliland lamber one ka tahay waa idin salaamayaa raadiyo wergo dhexdhexaad baa tihiin wanaagga dadkaa jeceshiin aada iyo aad ba umahadsantihin waa idin salaamaya dhegayste kale oo ka soo hadlaya deegaanka qoryo weyn ee gobolka galguduud ayaa barnaamijkeenna codka dhegaystaha wuxuu la soo wadaagay dhibaato dhinaca biyaha ah oo xoolodhaqatada deegaankaasi haysata bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin magacayga waa cismaan axmed xaaji oo jooga degmada qoryoweyn ee gobolka galgaduud waxaan leeyahay raadiyo wergo barnaamijyada ka baxa aad iyo aad baynu kugu dhiirigelinaynaa dadka xoolo dhaqatada ee ku nool degmada qoryoweyn waxay aad uga cabanayaan biyo daxsan baraagihii oo sii guraya waxaan dowladda federaalka ee soomaaliya ka codsanaynaa inay bi- booydo ay inoo soo dibdo hada wabilahi tawfiiq
waxaad ka dhagaysan kartaa reediyow ergo magaalada baydhabo reediyo warsan iyo reediyow baydhabo
tubanku waa wax wasaq la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha oral root een, maxaa la dhahay ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaayo wasaq ah sida saxarada oo kale ee, in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii ee, sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dadoo la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan ee, cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacmaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacmaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragtay dambas ku dhaqdo oo uu gacmaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo ee maxaa la dhahay maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan yahay oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awooddanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kolay roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay ay- ay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto een, nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
barnaamijkeennii erge ee maanta ayaynu weli ku guda jirnaa iminkana qaybihii dambe ee idaacadda inagoo ku siisiqayna waxaad ku soo wada dhowaataan dhegaystayaal barnaamijka arrimaha xoolaha iyo xanaanadooda aynu uga hadallo ee dhaqasho waxaa isku soo dubariday maxamed xasan maxamed oo halkan inooga soo jeedinaya
kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii dhaqasho barnaamijkeena dhaqasho ee xanaanada xoolaha maanta waxaan ku soo qaadanaynaa sidee xoolodhaqatadu u siiyaan xanaano gaar ah xoolaha irmaan si ay uga helaan caano ku filan iyaga iyo dhasha xoolahaba waxaan kaloo idiin haynaa qaybtii dhakhtarku isaguna kaga tala bixinayey balhabka habboon ee xoolaha irmaan loo xanaaneeyo aan ku horrayno bal xoolodhaqatadu dhaqan ahaan sideebay yeelaan cabdijibbaar cali waa nin xoolodhaqato ah oo ku nool miyiga koonfurta magaalada hargeysa khadka telefoonka ayuu igu warramay anoo wax ka weydiiyey bal sida dhaqan ahaan uu xoolahaas u xanaaneeyo ha adigu deeriya iyabaa ii imaanayo in hal dhashoaan haysto iyo adigu waa islaysa cadays waa laysa qaraa hashaadaa dhashay oo kale imise galaas oo caanaabaad ka listaa asaygu waqaaniyo iminka shi- lix jira weeyaan oo gusaban ka ii curatay oo bayr caanaabaa ka helaa dee markaan niyad ka ilaashaqayo marka weli ma isku dayday inaad een, sidaasi ka duwan oo caano badan aad ugu heli karto dee caano badan waxaan ka helaa waa bayr iyo bar haddii niyadkeeda ina shaqayo waa bayr iyo bar waxaan ka helaa xagkeeda dib meeqo goor baa listaa habeenkiiyo subxin baan ka maalaa dee maalintiiba meelahaas ku abtirtaayo leebkaan ka xidhaya ama deedna aan marka iga leebka iga libdhaabaan usii leebka nirgaa iya dayaa oo waaba u daaqaya soofkaa dheer ee uu hashu soofayso inaysan caano badan ku keenayn saas ma ogtah maxaa siiyaa beer beerna meliyo maalin beerna beeralayna ma niimi wax kale oo daaqaho aad fadhiga ugu keeni kartaa ma jiro fadhiga wax ka dhawo dhulka waa dhulku baadiiska iyo de waa geediiska leleyo dhulkaasa iska soo rugtaa iska geed daaqdaa deedna way iska soo hoyaytaa uga deedna waxaan ka helaa uma ka maala maxay kaga duwan yihiin dadka lo-da dhaqda ee iyaguna ku nool dhinacyada webiga waa kan maxamed abuukar oo haysta konton neef oo lo ah kuna nool tuulada mareerey oo u dhow degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe lo-da wax ma kaaga irmaan yihiin looda adiga labaatan balse aad u xanaanayso iiga sheekee lo-da irmaan
waxaa u xanaaneeyaa iidaa saxaar siiya iidaa kulley ah looda irmaanka teedaa badar ah u dhambalaa waa garta okay sidaas si aan ahayn oo kale oo aad u xanaanayn karto ma garanaysaa wallaahi haddii karasha lahaayo waa laga yaabaa inaa oo oo la- oo la helo si loo xanaaneeyo okay meeqa litir oo caanaabaad ka heshaa labaatanka neefa ku irmaan
waxaa ka helaa labaatan shan litir oo caanaha laga helaa
haddaba intaas kadib waxaan su-aasha sida xoola dhaqatadu xanaano wanaagsan u siin karaan xoolaha irmaan aan hor dhigay cabdideeq maxamed yuusuf oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw xafiiskeeda magaalada hargeysa caanaha iyo wax soo saarkooda sidee sare loogu qaadi karaa iyadoo la eegayo cimilada iyo maxaan ku idhahdaye ee deegaanka soomaalida horta walaal waa qodob aada u muhiima wax soo saarka caanuhu sidiisaba waxa uu ku xidhan yahay neefku waxa uu cuno had iyo jeer waxa la geliyo neefka ayuunbuu soo saaraa waa garta qodobka labaad waxa ay ku xidhan tahay caafimaadka guud ee neefka siduu yahay qodobka saddexaad waxa weeyaan caafimaadka candhada neefka had iyo jeer xubinta aynu caanaha ka maalno ee caanaha inoo soo saartaa waa candhada neefka qodobka afraad waxa uu noqonayaa neefkan jins maxaan ku leeyahay jinsiyadiisa had iyo jeer waxaa la yidhahdaa soomaalidu way taqaanaayo xoolaha way kala dun wanaagsan yihiin xooluhu haddaan afartaa qodobun markaa dul istaago qofka xoola dhaqatada waxaa waajiba siduu u kordhiyo caana soo saarka neeftiisa inuu afartaa shay wax ka qabto waa garta sidee uga qabanaya qodobka koowaad waxa weeyaan inuu caafimaadka neefka dhalay si gooniya uu u ogaado waa garta macnaa waxa laga yaabaa ninkan inuu leeyahay xoolo aada u badan qofka reer miyiga ah boqol laba boqol qaar baba ka badan markaa waxa uu u baahan yahay inuu si gooniya u ilaaliyo xoolaha inta dhashay oo uu caafimaadkooda la socdo waa garta xanuunadii shilintu keenaysay inuu kala dagaalamo ka hor uu siiyo maxaanku dhadaye waxyaabihii shini shilinta dilayay waa garta Eh, sida dhibtii iyo wax lamid a waa garta waxaa kaloo muhima inuu la dagaalamo dulinada caloosha gala ee gooryaanka ee ay soomaalida qaarkood u yaqaanaan caalka markaa gooryaanka calooleedka ee caloosha gala iyagana in lala dagaalamo ayaa muhiim ah sababtoo ah had iyo jeer waxa ay la qaybsanayaan nafaqada neefka uu cuno ayay la wadaagayaan sidaa daraaddeed nafaqo badan oo loo isticmaali lahaa in caanaha lagu soo saaro ayaa laga yaabaa in maxaanku dhadaye gooryaanku uu lumiyo waa garta marka caafimaadka guud ahaan neefka inay dadka reer miyigu ama iyagu ay wax ka qabtaan hadday garanayaan haddii kalena adeegaha caafimaad ee ugu dhow ee deegaankooda jooga ay kala tashadaan ay dhahdaan neefkaygan sidee baan caafimaadkiisa balila eeg sidee baan neefkayga dhirmaan caafimaadkiisa sare u qaadi karaa waa qodob waa garta waxa kaloo uu samaynayaa waxa uu ogaanayaa waxa uu eegayaa candhada neefka waxaa la yidhaahdaa boqolkiiba shan iyo toddobaatan caana soo saarka waxaa hoos u dhigaa haddii candhadu ay xanuunayso neefka waxaana hubaala bulshada soomaaliyeed inay aada iyo aada ugu weydo caano badan sanadkii marka aad eegto candha xanuunka laba qaybood buu leeyahay intiisa badan qayb la arki karo iyo qayb aan la arki karin iyadana markaa waxaan talo ku bixinayaa in bulshada soomaalidu ay la tashadaan adeegayaasha caafimaadka ugu dhow ee xoolaha si ay markaa candhada neefka u eegaan waa wax aan wakti badanna ka qaadanayn markaa inay hubiyaan in neefkan ay maalayaan ee caanihiisa ay ugu talagaleen inay sanadka oo dhan iyaga iyo reerkaba uu anfaco in candhadiisu hagaagsan tahay taas waxay sare u qaadaysaa wax soo saarka maxaan ku dhahdaa neefka waxaa kale oo muhima oo la sameeya had iyo jeer marka uu neefku guro ayaa wanaagsan iyadana inay maaragtay adeega caafimaad la tashadaan oo uu u eego markuu guro ayuu ugu wanaagsan yahay xanuunada candhada ku dhacaa in la daweeyo waa garta waxaa kaloo jira nafaqayn uu u irmaan yahay oo la maalayo oo maalin kasta laga maalayo maxaan ku dhahdaa caano waxaa muhiima inuu si gooniya u guneeyo qofka xoola dhaqatada ay neefkan tusaale ahaan neefkani xoolaha u raacaya
waa garta wuu soo cunaya wax alaaliya wixii alla ka siiya calafka calafka banaanka iyo cawska wuu soo cunaya laakiin markuu soo hoydo waxaa loo baahan yahay inuu gunayn u helo ama doogooniya ha usoo gooyo ama maxaan ku dhahday cuntadaa reerku maaragtay uu maalintaa cunayo ha ma garanaysa wixii uga soo hara keeno marka wax kasta oo calaf maxaan ku dhahday cunto calaf xoolaad ah oo uu siin karo ka hor inta aanu maalin waa inuu siiyaa waa garta marka wa taasina waxay taraysaa gunaynta faraha badan ee neefka laguga lagaga daryeelaya xagga nafaqadu in caana soo saarka ay sare u qaato waa garta qodobka afraad waxa weeyaan marka la eego dunta xoolaha dadkeena xoola dhaqatada ahi way taqaanaa neefka caanaha badan iyo neefka caanaha yar markaas si ay maxaan ku dhahday inoogu soo hadhaan had iyo jeer ama reerka reer weliba uu helo xoolo caana badan waxaa muhiima neefka caanaha yar leh ee aan caanaha badan lahayn inay inta badan xerada ka dabargooyaan waxaan tala ku bixinay inay iska iibiyaan si loo qalo oo markaa xerada uu uga baxo isla markaana lacagta ay uga faa'iidaystaan inay kusoo iibsan karaan neef kale oo maxaan ku dhakaa ka dun wanaagsan waa garta marka guud ahaan markaad eegto walaal dhowrka afartaa qaybood waxay sare u qaadi karaan maxaan ku dhahday caana soo saarka ayay sare u qaadi karaan waxaa keliya ku daraya waxaa la yidhaha istraska afka qanaad xoolaha laftoodu way leeyihiin manaa wuu saameeya wax soo saarka caanaha kulaylka iyo qabowga iyo maxaan ku waxyaabaha had iyo jeer diiqada ku keena bini aadanka xoolahana uu ku keenaa marka iyadoo la eegayo daryeelka xoolaha neefka wax ma garanaysaa la maalayo waxaa muhiima in isagana had iyo jeer laga daryeelo waxyaabaha ku keeni kara diiqada kaasi wuxuu ahaa doctor cabdideeq oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw waxa uuna ugu dambeeyey barnaamijkeennii dhaqasho ee xanaanada xoolaha anigoo maxamed xasan ayaa idinla socodsiinayey fadlan haddaad tahay xoolo dhaqde oo aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato noogu dub fariintaada lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban
dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada